bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii lix iyo kontonaad ee kitaabkii alraxiiq lmakhtuum weli waxaan ku jirnaa qisadii islaamu cumar islaamkii cumar kaana wuxuu ahaa haadaa kaas haadaa waxay ku dhacaysaa dhagaysigii uu dhagaystay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam oo tukanaya oo aqrinaya suurat lxaaq kaana wuxuu ahaa haadaa kaasi awala wuquuci nuwaati lislaami islaamka unugiisa ama iniintiisa labadaba waad dhihi karta iniintuna waxa weeye midhaha waad aragtay midhaha kuwa midhaha leh waxay ku leeyihiin ininyo ayay leeyihiin marka la furo babaayga oo kale ininyo sooma leh ininyahasaana la beeraa inintaasaa dhulka la gelin iyada ayaa dhalaysa kuwo kale marka iniin dhinaca kale nuwaah waxa weeyaan wax kasta oo adduunyadan ilaahay uu abuuray waxay ka kooban yihiin unugyo ayay ka kooban yihiin unug marka ama waa unugaas ama waxa weeyaan iniintaas labadaba way noqon kartaa kaana wuxuu haadaa kaasi awala wuquuci nuwaati lislaami islaamka inintiisa ama unugiisa dhicitaankii uu dhacay fii qalbihi qalbigiisa laakiin hase hatee kaanad waxay ahayd qishratu nascaati aljaahiliya nasacaadki waxyaabaha ay gufaacooyin baad dhihi kartaa nasca oo jaahiliga ah oo laga dhaxlay islaamnimada ka hor laga dhaxlay qolof bay ahayd qoloftaas qishradaas walaakiin hase atee kaanad waxay ahayd qishratu nasacaati aljaahiliyati nasacaadkii iyo gufaacooyinkii iyo dareemadii la dareenkana way noqon kartaa nascadu oo laga dhaxay islaamnimada ka hor wa casabiyati taqliidi iyo dhaqanka oo loo ficiloodo dhaqanka waxyaabihii dhaqanka ahaa ee qolo walba ay dhaqanka u lahayd ee soo jireenka ahaa ama ha ficnaado ama ha xumaado oo aada u ficilooto ood ilaashato ood ku dheganaato iyo watacaadumi iyo in la weyneeyo bidiini l aabaa-i aabbayaashii diintoodii oo la weyneeyo hiya taasaa waxay ahayd haalibatun mid ku gacan sarreysa oo iyadu ku adag calaa mukhi lxaqiiqati xaqiiqada iyo dhabta iyo runta oo aynu islaamku uu kii saxdaha yahay dhuuxeeda dhuuxeeda ama maskaxdeeda waxaa ka gacan sarraysay oo qarinaysay oo hortaagnayd oo dabooshay waxyaabahan jaahiliga ah allatii xaqiiqadaas xaqiiqadaasoo kaana u ahaa cumar oo kaana u ahaa dheh kaana u ahaa yatahamasu ku ku xamxamleeyo uu ku sheekaysto hamsiga waxaa la yidhaha miyo hamasaadka waa hadal aan cid kale aysan maqlaynin bihaa iyada qalbuhu qalbigiisu uu ku sheekaysan jiray wuxuu qalbigiisu ku sheekaysan jiray oo xaqiiqada ah qoloftaas ayaa ku dadnayd fa baqiya wuxuu weli baaqi kusii ahaa cumar uu kusii sugnaa mujiddan mid aan waxba hagranayn inuu yahay wax alla wixii awooddiisa ah kii ku bixiyo aan waxba iskula hadhaynin mujiddan ku dadaalaya fii camalihi shaqadiisii dida alislaami islaamka kulidka ahayd ee kasoo horjeeday shaqadiisii buu iska sii watay hawshaasna qalbigiisa ayay ka socotay hayra muqtarithin isaga oo aan dheg jalaq u siinaynin bishucuuri dareenkii alladii dareenkaasoo yakmunu ku dhuumanayay waraa'a haadihi alqishrati qoloftaan qoloftaan adag dareenkii ku dhuumanayay uu isagu ogyahay danka ma gelin jirine ama dheg jalaquma siinaynin hawshiisu iska wadan jiray wa kaana waxaa ahaa min xiddati dabcihi dabeecadiisa adkaanteedii nin dabeecad adag buu ahaa kulul wa farati cadaawatihi iyo colaadda uu u hayay xadgudubnimadeeda yacni colaadda uu nabiga u hayay meeshii ugu dambeysay ay ahay dadka noocaas oo kale dabeecadoodu adag tahay isma kala reebaan hadday wax jeclaadaanna way jeclaan hadday wax necbaadaanna way nici dhexda dhexda wax kama qabtaan wa farati cadaawatihi iyo colaadiisii lirasuulillaahi rasuulki ilaahay colaaddii uu u qabay colaadaas xadgudubnimadeeda yani yani meeshii ugu dambeysay xaddii abay ka tallaabday xaddii macquulka ayd xataa way dhaaftay faradku waa sidaas annahu cumar kharaja wuu baxay yowman maalin mutawashixan sayfahu sayftiisii isaga oo garwaaxsaday oo dagaal isu diyaariyey mutawashixa waxaa la yidhaah markii hubka aada ku dagaalamayso qaabkii aada ugu dagaalamaysay aada usoo qaadato qori hadduu yahay firgadda ayaad ku dhegaysaa seef hadduu yahay waxaad qabsanaysaa meesha miqbadka eh gacanta lagu dhega ayaad ku qabsanaysaa sidaas weeye yuriidu isaga oo doonaya alqada'a cala nabiyi nabiga inuu ka takhaluso uu dilo fa laqiyahu waxaa la kulmay oo ka hor yimid nucaym ibnu cabdillaahi naxaam alcadawi nin la yidhaah iyo wa rajulun nin kale oo min bani zuhra ka mid a aw rajulun min bani makhsuum waa shaki kuwaasaa ka hor yimid horta nucaym ibnu cabdilaahi oo isku reer ahaayeen waa ka hor yimid oo isaga waa la hubaa laakiin shakigu wuxuu ka jira wuxuu ka jiraa nin reer bani zuhre ah iyo nin kale oo reer bani makhsuum ah mid midkuu ahaa labadaasoo wada jooga ayay arkeen fa qaala wuxuu yidhi nucaym oo isku qoys ahaayeen ayna xaggee baa tacmudu u socotaa yaa cumaru cumarow qaala wuxuu yidhi uriiddu waxaan doonayaa an aqtula inaan dilo muxamedan muxamed inaan dilo ayaan doonayaa qaala nucaym wuxuu yidhi kayfa sideebaa ta'manu uga badbaadaysaa ood uga nabadgelaysaa min bani haashim ee wa min reer bani haashim oo maaragtay qoyskiisii ah iyo wa min bani zuhrata xage seed uga nabadgeli oo ra-abtiyadii ah waqad qatalta muxamedan adigoo maxamed dilay xageed geli ma dhulkaad gelaysaa fa qaala lahu cumar intuu ku xanaaqay cumar wuxuu yihi fa qaala wuxuu yihi lahu nucaym cumar wuxuu ku yidhi intuu ku xanaaqay ma araaka kuuma arko ilaa qad sabawta inaad adna aada saabi noqotay oo aada diintii ka baxday diintii aabbayaasha ood maxamed iyo raacday diintan cusub aada raacday oo wa taragta aada isaga tagtay diinaka diintii diintaadii alladii diintaasoo kunta calayhi aada ku sugnaan jirtay diintaad haysatay nin ka tagay umbaan ku arkaa qaala wuxuu yidhi nucaym nucaym ibnu cabdilaahi wuxuu ku yidhi cumar afalaa adulluka war ma ku tusiyaa cala alcajabi waxaad la yaabto iska dhaaf waxne yaa cumaru cumarow oo maxay tahay wuxuu idhi inna ukhtaka dhab ahaantii adiga walaashaa wa khanataka iyo seediga ninka walaashaa qaba qad sabow kuwaasaa saabiin noqdayoo ka baxay diintoodii oo maxamed raacay oo diinta islaamka qaatay oo wa tarakaa iskaga tegay diinaka diintaadii alladii diintaasoo anta calayhi adigu aada ku sugan tahay cumar maba hadhadline fa mashaa cumaru cumar wuu dhaqaaqay uun daamiran isagoo ah mid sharku wejigiisa uu ka soo kankamayo ama ka soo birbirqayo shar inuu dadkaa waxyeela xanaaq meeshii ugu dambeeyey daamiran isagaoo wejigiisa shar ka muuqdo daamirku sidaas weeye xataa intii ayuu socday ataahuma uu uga yimaado walaashii oo faatimo ah iyo seedigi oo saciid ah wa cindahumaa labadoodana waxaa la joogay markaa khabaab ibnul arat ayaa la joogay khabaabkaasoo macahu uu wato saxiifatun xaashi xaashidaasoo fiiha ay ku sugan tahay ay ku qoran tahay taaha oo yaqra'uhumaa uu aqrinayo yaqra'uhumaa labadooda uu aqrinayo iyaaha warqadan suuraddan yuu aqrinaya waxa weeyaan qolo walba gurigooday joogeen markaasa waxaa loogu dirayay qof qur-aanka bara ga- kolba wixii soo dega marka qeybta hore oo suuratu taaha ayuu u aqrinayay wa kaana wuxuu ahaa khabaab yakhtalifu ilayhimaa kii usoo dhuunta saasa hadda laga wadaa yakhtalifu kii usoo dhuunta ilayhimaa labadooda faatima bintulkhadaab iyo sacad wa yaqra'uhuma alqur'aana qur-aanka ayuu u qa- u aqrin jiray uu bari jiray falamaa markii samica uu maqlay khabaab xisa cumar cumar dareenkiisa markuu maqlay qayladii uu soo qaylinayay iyo tawaara wuu dhuuntay filbeyti guriga ayuu ku dhuuntay wa satarat waxay qarisay oy korka wax ka saartay faatima oo ukhti cumar ah asaxiifata warqadii ay qur-aanku ku- ku dhignayd wa kaana wuxuu ahaa cumar wa kaana wuxuu ahaa qad samica cumaru cumar kii wax maqlay qur-aankii la aqrinayay ee khabaab uu aqrinayay yuu maqlay xiina markii dana uu soo dhowaaday min albeyti guriga markii uu soo dhowaaday wuxuu maqlay qiraa'ata khabaab waxaa tidhaha wa kaana wuxuu ahaa qad samica cumaru cumar kii uu maqlay xiina markii dana uu soo dhowaaday min albeyti guriga qiraa'ata khabaab khabaab aqrintiisii uu- uu qur-aanka u aqrinaya ilaahimaa labadooda faatima iyo iyo ninkeeda falamaa markii dakhala calayhimaa uu soo galay qaala wuxuu yidhi maa haadihi alhaynama xamxamtan maxay tahay allatii taasoo samictuha aan maqlay cindakum agtiina aan ka maqlay hukunka iyo hadalka aan si fiican loo maqlaynin ee hadalladiisu ama ereyadiisu aysan ku caddayn laakiin ee, aada wax maqashay kaasaa haynama la yidhaah faqaala waxay ku yidhaheen maa caddaa kama kama duwana ama ma aha xadiidan sheeko waxaan ahayn ma aha weeye maa caddaa wax dhaafsan ma ah waxa aad maqashay alladii samictahu waxaad maqashay maa caddaa wax dhaafsan ma aha xadiidan sheeko oo taxadahnaahu aanu ku sheekaysannay baynanaa dhexdayada sheeko uun annagu aanu iska sheekaysanaynay waxaan ahayn ma aha waxaad maqashay marka misagaaba usii kaadkaadinaya qaala wuxuu yidhi falacallakumaa falacallakumaa ma waxaa laga yaabaa labadiinani qad sabawtumaa inaad saabiin noqoteen oo diintiinna aad ka tagteen oo maxamed raacdeen faqaala wuxuu yidhi lahu cumar khantuhu khanatuhu seedigi wuxuu ku yidhi oo sacdii yaa cumaru cumarow ara-ayta bal ka waran maxay kula tahay in kaana alxaqu hadduu xaqu ku sugan yahay uu yahay fii hayri diinika waxaan diintaada ahayn waanu islaanay iyo maanaan islaamin iyo midna may dhihin saasuu ugu jawaabay bal ka warran baa la yidhi haddii xaquba uu ku jiro waxaan diintaada ahayn boog buu danqay marka dagaalkii ka socday qalbigiisa ee la isku hayay war dadkani waxay war diintani armay tahay mid fiican iyo maya waa in lagu dheganaaday tii awowyo boogta ahayd buu dhan yuu danqay ara-ayta bal ka warran buu yidhi in kaana hadduu yahay alxaqu xaquba fii hayri diinika waxaan diintaada ahayn diintaada diin aan ahayn hadduu ku sugan yahay fa wathaba wuu ku booday cumaru cumar calaa khanatihi seedigi ayuu ku booday fa wada'ahu wuu legday dhulka ayuu ku dhuftay ama wuu ku joogsaday midkaa rabta dheh fa wada'ahu wuu ku joogsaday wad'an ku joogsi shadiidan oo xoog badan intuu qaaday uu dhulka ku dhuftay yuu isku taagay fa jaa-at waxaa timid ukhtuhu walaashi cumar walaashi yaa timid fa rafacathu waxay ka qaaday can sawjihaa nin ninkeedii ayay cumar ka ka celisay ay ka dulqaaday fanafaxahaa fanafa fanafaxahaa wuu dharbaaxay nafxatan dharbaaxo ayuu biyadihi gacantiisa ku dhuftay farajirjir ayuu ku dhuftay fadamya wajaha wejigeeda ayuu ka dhiijiyey wejigeedii ayuu ka dhiijiyey nin xoog badan buu ahaa dharbaaxadiisii iyo farajirjirkiisii ayaa dhiig baa ka yimid wa fii riwaayati ibni isxaaq waxaa ku sugan annahu isagu darabahaa wuu tumay oo wuu garaacay fa shajaha markaasuu dakray arrintii marka farahay ka baxday fa qaalad waxay tidhi wahiya iyadoo qadbaa xanaaqsan yaa cumaru ka waran in kaana alxaqu xaqu haddii uu yahay fii kayri diinika diintaada diin aan hayn hadduu xaqu ku sugan yahay bal ka waran ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulula baa jiri ashhadu waxaan qiri oon rumaysnahay oon ogahay oon markhaati ka ahay intaasay ashhadudu isla tahay an laa ilaaha ila allah alla maahane ilaah xaq lagu caabudaa inuusan jirin wa ashhadu waxaan qiri oon hubaa oon ogahay oon markhaati ka ahay iyana anna muxamadan rasuulullah muxamedna inuu rasuulka ilaah yahay taxaddi bay noqotay waa la ishoraystay waa la iska horyimid waa la isku farxashay falamaa markii ya-isa uu ka quustay cumaru cumar uu arrimihii ka quustay oo waraca uu arkay haddana in qalbi jilicsan buu haddana wuu kululaa waa inagii soo aragnay maa in yahuuru xataa yahuur markuu kaco haddana wuu wuu dami jiray wuu dakaami jiray wuu degay marka cadhadii baa ka dantay wuxuu arkay wuxuu sameeyey xumaanteeda falamaa markii ya-isa uu quustay cumaru oo waraca uu arkay maa biukhtihi waxa walaasha ku sugan oo ka da-ayo oo min addami dhiig ah nadima wuu shallaayay ama wuu qoomamooday wastaxyaa wuu xishooday xishoodkana maxaa keeni haddee waa nin seedigi u gacan qaadaya waa ceebtaasi dhaqanka carabta iyo dhaqanka soomaalida iyo seediga waa waa laga xishoodaa wa qaala wuxuu yidhi uctuunii isiya hada alkitaaba qoraalkan alladii qoraalkaasoo cindakum aada haysateen fa aqrahu aan aqriye cumarna wuxuu ka mid ahaa dadkii wax aqrin jiray buu ku jiray ma ahayn dadka ummiyiinta aan waxba aqrin jirin ma ahayn fa qaalad waxay ku tidhi ukhtuhu walaashi innaka adigu rijsu nijaas baa tahay oo gaal baa tahay walaa yamasuhu qur-aankana ma taabto ila almutaharuuna dadka daahirka amaana cid kale ma taabato faqum kac faqtasil soo maydho aan aada aqridide fa qaama wuu kacay fakhtasala wuu soo maydhay uma markaa akhada alkitaaba qoraalkii ayuu qaatay fa qara'a wuu aqriyay bismi illaahi araxmaani araxiim markuu yihi wuxuuhi faqaale wuxuu yihi asmaa-un tayiba waa magacyo tayib oo udgaya daahiratun oo daahira uma qara'a wuxuu aqriyay daaha xataa intaha ilaa uu ka gaadho inanii ana allaah inanii dhab ahaantii anigu ana anigu allaah baan ahay laa ilaaha ilaa ana ilaah xaqo lagu caabudo oon aniga ahayna ma jira facbuduuni facbudnii icaabud nabi muuse lagu leeyahay wa aqim salaata salaadana oog lidikri dikrigayga u og fa qaala wuxuu yidhi markaa cumar markuu intaa aqriyay ilan wuu fahmayaaye maa axsana maxaa ka wanaag iyo qurux iyo sharaf badan hada alkalaama hadalkan wa akramahu ka karaamo badan dulluuni itusiya calaa muxamadin muxamed itusiya islaamkiibaa markan qalbigiisa waxaa dilaacay qoloftiibaa dilaacday nuurkii gudaha ku jiray unuggii yaa soo fufay oo soo baxay iniintii ayaa soo baxday falamaa markii samica uu maqlay khabaab qowla cumar cumar hadalkiisa markuu maqlay ee dambe kharaja min albeyti meeshii uu ku dhuumanayay ee gurigii ayuu ka soo baxay fa qaala wuxuu yidhi abshir bishaarayso yaa cumaru cumarow bishaarayso fa innii anugu arjuu waxaan rajaynayaa oon ku daraynayaa an takuuna inay ahaatay dacwatu rasuuli rasuulka ducadiisii iyo allabarigiisii laka adiga uu kuu duceeyay inay kuu ahaato ee kuu dhacday leylata alkhamiisi habeenkii khamiista iyou rasuulku kuu duceeyo wuxuu yidhi allaahuma allahayow acizi lislaama islaamka xooji oo cizee oo xooji bicumar bn alkhadaab cumar bn khadaab ilaahu islaamka kusoo xooji aw biabijahl ibni hishaam saasuu yidhi warasuulullaahi rasuulka ilaahayna taa waa laga baxay hadalkii oo khabaab intaasuu ku dhammaaday laakiin waxaa lagu sheegayaa markay arrintani dhacday ee cumar uu leeyahay dulluunii calaa muxamadin uu leeyahay rasuulku xagguu joogay taasaa laga jawaabayaa warasuulullaahi rasuulka ilaahayna sala allahu calayhi wasalama fi daari daartii ayuu ku sugan yahay allatii daartaasoo fii asli safa haarta safa la yidhaaha hoosteeda ku tiilay waa daaru larqam ibnu abilarqam aan soo aragnay waa loo sheegay dulluunii calaa rasuulilaahi buu yidhi moogtahay daartaasuu ku jiraa baalin fa akhada wuxuu qaatay cumaru cumaru sayfahu sayftiisa ayuu qaatay fa tawashaxahu wuu garwaacsaday ama wuu haaneedsaday na waad dhihi kartaa wuu haaneedsaday oo wuxuu u qabsaday sida marka lagu dagaalamayo oo kale uma inalaqa tow buu yidhi inilaaqa waxaa la yidhaah socod oo degdeg uu ku jiro inalaqa tow buu yidhi xataa ataa ilaa uu ka yimaado addaara daartii daaru larqam fa daraba wuxuu garaacay albaaba albaabkiibuu garaacay fa qaama waxaa kacay rajulu nin oo dadkii gudaha ku jiray asxaabta ah ayaa kacay yanduru isagoo ka fiirinayo ruuxa soo garaacay min khilali lbaabi albaabka daldaloolkiisa ama buqbuqiisa isagaoo ka fiirinaya fa ra-aa wuu arkay ninkii hu cumar buu arkayoo mutawashixan assayfa seeftii haaneedsaday oo dagaal diyaaru ah fa ahbara wuxuu u sheegay ninkii rasuulallaahi rasuulka ilaahay buu u sheegay uu yihi waa cumar oo seeftiisii haaneedsan wastajmaca alqowmu dadkii ayaa isku ururay yuu dili doonaa baa laleeyahay fa qaala lahum xamza ayaa wuxuu ku yidhi xamza ku dhex jiray maa lakum war maxaa idinku dhacay oo dhacay maxaad isugu ururteen qaaluu waxay dhaheen cumar waa cumar bay yidhi ninka garaacayaay waa cumar fa qaala wuxuu yidhi waa cumar hadduu cumar yahayna iftaxuu lahu lbaaba albaabka ka far cumar fa in kaana hadduu yahay jaa-a mid yimid yuriidu mid doonaya xaal uu doonaya khayran wanaag badalnaahu waan siinaynaa khayrkii lahu isaga badalnaa waan siinaynaa hu khayrkii yaan lahu isaga siinaynaa hadduu khayr rabo khayr buu naga heli wa in kaana hadduu yahay jaa-a kii yimid yuriidu isagoo doonaya sharan xumaan qatalnaahu bisayfihi sayftiisa nafteedan ku dilaynaa waa halyey kale ayaa helay markay sheekadaasi dhacayso oo dhanna warasuul rasuulku markaa meesha kuma jiro sala allahu caleyhi wasalam wa rasuulullaahi rasuulka ilaahayna daakhilun meel kale oo gudaha ayuu kusii jiraa yuuxaa ileyhi isagoo loo waxyoonayo qur-aan kusoo degayo waa loo sheegay markaa fa kharaja rasuulku wuu soo baxay ilaa cumara xaggii cumar ayuu usoo dhaqaaqay xataa laqiyahu ilaa uu kula kulmay filxijri meesha qolqolka ah guriga intaan gudaha loo soo gelin meesha albaabka agtiisa ayaa qolqol la yidhaah gaar ahaan weliba markii ay leedahay meel yaroo cidhiidhi oo sidaas qolqolka ayuu kula kulmay ama ama qolkii ayuu kula kulmay laakiin markan qolqolka waaye fa akhada wuxuu rasuulku dhab siiyey uu qabtay bimajaamiici thawbihi maradiisu labadeeda dhinac wadada yacni marada go-a kore waa waa la isku sii dayn jiray ama hadday qamiis qaataan qamiisku wuxuu leeyahay laba dhinac buu leeyahay labadaas ayuu qoorta kula qabtay bimajaamiici thawbihi maradiisa labadeeda dacal ayuu isku qabtay iyo waxamaa'ili sayfi iyo seefta de degteeda sidadeeda dheh seefta waxay leedahay xadhig garabka la gashado sidaa la yidhaah iyo waxamaa'ili sayfi iyo seefta sidadeedii uma markaa kadib jadabahu wuu soo dhuftay saasuu usoo jiiday oo wuu soo dhuftay jadbatan dhufasho shadiidatan oo xoog badan fa qaala wuxuu ku yidhi rasuulku amaa anta adigu ma tihid miyaa muntahiyan mid waan toomaya ma tihid miyaa yaa cumaru cumarow xumaantan iyo waxan aad ku jirto mid ka soo hadhaya oo ka waantoomaya ma tihid miyaa xataa yanzil allaahu bika xataa intii miyaadan ahayn mid ka soo hadhaya yunzil allaahu bika alla uu kugu soo dejiyo min alkhizyi dulli iyo wanakaale ciqaab lagu quus qaato maa wixii nasala ku degay bilwaliid bni mugiira qur-aankii kusoo degay iyo dhibaatadii ilaa uu kaasi kaaga soo dego miyaadan waantoomayn buu yidhi marka haddana wuxuu kusoo kusii daray rasuulku allaahuma allahayow haadaa kan cumar ibnu khadaab weeye allaahuma allahayow acizi lislaama islaamka xooji oo cizee bicumar ibni khadaab fa qaala cumar wuxuu yidhi doodoodba ma geline ashhadu an laa ilaaha ila allaah waxaan qiri oon ogahay oon markhaatina ka ahay an laa ilaaha ila allaah ilaah xaq lagu caabudo oon allahayn inuusan jirin wa annaka adiguna rasuulullaahi rasuulka ilaahay inaa tahay wa aslama wuu islaamay fa kabbara waxaa allaahu akbar yidhi ahlu daari daarta dadkii ku jiray takbiiratan allaahu akbar bay dhaheenoo samicahaa wuu maqlay ahlulmasjidi masjidka kuwii ku jiray ilan masjidka iyo safa waxba ma kala fogeyn saasuu kusoo islaamay kaana cumaru cumar wuxuu ahaa daa shakiimatin nin mayal adag oo laa yuraamu oo aan la isku dayin oon agtiisa qori laga jabinin yuraamu waa sidaas laa yuraamu aan agtiisa qori laga jabin karin aan agtiisa waxba lagu samayn karin oon wixii uu isagu wato cid u dhowaan karta aysan jirin oo nin walba uu leeyahay ilaahow ilaahu kaa badbaadi weeye agtiisa qori lagama jabiye tidhaa soomaalidu waqad athaara wuxuu kiciyey islaamuhu islaamkii uu soo islaamay wuxuu kiciyey dajatan buuq bayna almushrikiina mushrikiinta dhexdooda iyo wa shucuuran dareen lahum ay dareemeen bidillati inay dulloobeen inay dulloobeen oo islaamkiina xoogaystay iyo wal hawaani iyo iyo iyo dulli waa isku mid dulli iyo hawaan waa isku mid wa kasal muslimiina muslimiintana waxaa la huwiyey wakasal muslimiina muslimiintana waxaa waxaa la huwiyey cizatan shara cizatan awood wa sharafan sharaf iyo wa suruuran iyo farax saddexdaas cizi iyo sharaf iyo farax intaasaa muslimiintana maaragtay la huwiyey gaaladiina dulli ayaa meel walba uga yimid marka darsigana intaas ayaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalim